dadka walla nool ah xanuunka h i v aids-ka ee ku noolan ah magaalada boosaaso ee gobolka bari iyo markii an ku horeytay samaysadeenga dalada yooleyinga oo lankasawa daryeela taasiytii oo ka shaqeeyi doonta wacyigelinta bulshada ka hortaga uka xanuunka iyo roojiyowka faquuga oo bulshada iyo kula kulamaayanga dadka la noolan xanuunka bulshada iyo la noolin iyo weliba iyo qaarsho guryaalka lunku kireeyana weliba nahaan kalena luquburiya waa shaqooyinka iyo haayanga daladun oo ku dhawaada boqol iyo labaatan qof ayoona iska jaranga magal iyo bilanga iyo kumidoobanga welibana ahaan oo kumida dadkaasi oo la noola xanuunka h i v aids-ka iyo warbaahinta la hadalan iyo weliba iyo tilmaamina iyo dhibaatada iyo haysata walyonkuqo wadana gadoomiyaha xakameynta h i v aids-ka iyo ona hadda ku codsadeenga in laga taageera dalada iyo kumidaysanyiga waxaan u baahannahay waxqabad hay-adaha waxqabad injooyada waxa hay-adaha waxqabad dowladda waxqabad meel kastaba waxaan u baahannahay kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah labadaba waxqabad baa looga baahan yahay maanta waxaan u soo banaanbaxnay boqol iyo labaatan qof waxaan maanta ugu soo banaanbaxnay inaannu noqonno dallad madax bannaan oo kuushinka hoos tagta iyo hay-adaha deeqaha bixiya intaba waxaan doonaynaa inaannu noqonno mar labaad injoo madax bannaan oo aan turxaan lahayn waa dad wayaaraga waa dad ineergarada waa dad jaamicii baa ku jira aqoonyahan baa ku jira nabadoonaha ku jira isinaha ku jira culimaha ku jira waxula waa leeyihin inji-oogaas waa inuu shaqeeyaa muddo badan buu soo jiitamayey lahaanshaheedii baa loo baahan yahay inay shaqayso oo hay-adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah dowladda puntland madaxweyne deni sayid cabdulaahi deni ugu horeeyo in dalladaa daryeel shaqayso dadku waxay leeyihiin agoommo waxay leeyihiin rajooyin waa dad xanuunsan oo u baahan daryeel caafimaadna ka hela sistamka dowladda laakiin waxtar u baahan hay-adooda u madax bannaanaadaan daryeel waa inuu madaxban lahaanshihiibay u baahan yihiin caruur yaraabay iskuullada u dhigta dhibaatooyin badan baa la kulma ayagaa xalista hoosu xalista dadkaas waxay diyaar u yihiin maanta inay shaqadooda u madax banaanaadaan waxay u madax banaanayaan waa daryeel nadwoog daryeel nadwoog inay shaqaysaa loo baahan yahay xafiis iyo qurux badan inay dowladda u kiraysaa loo baahan yahay dadkaas waa dad bannaanka maanta iskeenay sistamka dawliga ah waxay ka qaataan dawadooda iyo agaasimaha ka mas-uul bismillaahi raxmaan raxiim waxaanu meeshaan u nimid inaanu dallad madax bannaan aan noqonno oo hoos tagta dowladda iyo baag xaqooda iyo xaquuqdooda u diyaaro bannaanka kula dhacda hay-adaha maxalliga ah hadday waxna tarayaan wax noo qabanayaan laalaab ayna naga gelin maaragtay shaqaale ha noqoto waxtar ha noqoto ha noqoto maaragtay wax caawimo ah dee dad maaragtay isku filan baan nahay dad oo culimmada baan nahay dad oo derisla baan nahay dad oo ilmada baan nahay dad wadaadala baan nahay ilmaanu leenahay reeraanu leenahay annagu derbijiifye iyo dad maaragtay meelaha iska jiijiifa ma nihin ciyaalaa nagu xidhiidha waxaa nagu xidhiidha ilmo yaryar baa nagu xidhiidha curyaanaa nagu xidhiidha indhoolayaal baa nagu xidhiidha dad waayeelaha nagu xidhiidha dad maaragtay dowladda iyo dadkaba uga baahan waxqabasho iyo waxtar baan marka dallada daryeel bannaanka inay xaqeeda kula dhacdo baan u baahannahay oon cidna aanaan u daba istaagin oo dowladda iyo baagba ay nagu garabsa halkan waxaanu isugu nimi lahaanshahayaga aanu isugu nimi dallada inaanu noqonno madax bannaanihee loo istaag dalada daryeela oo samaysadeenga dadka la noolan xanuunka h i v aids-ka ee ku noolanga boosaasa iyo lankagonlaya in iyo isku warqabanga waana iyo isku taageeranga maadaama heeyido waliyo ku waayanga